maraya soo dhowow magacaago saddexan noogu bilow iyo sida maanta ee garoonkii diyaaradaha ee garbaharey sanad kadib uu howlgalay
fantastic waa mahadsantahay abo awalan magacaygaan ku bilaabayaa waa cabdirasaaq cumar sheekh ismaaciil maareeyaha ama agaasimaha garoonka degmada garbaharey haddii aan warbixin kaa siiyo garoonka iyo diyaaradaha hadda inoo furmay ama inoo bilaabmay awalan horta waxaan umahad celinayaa wasiirka gaadiidkii duulista hawada madane xaadhoon iyo wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne ku-xigeenka ilaa heer madaxweynaha waa ka qayb qaateen madaxweynaha stateka ugu sarreeyo furitaanka iyo garoonkan shaqadiisaba aad bay uga qayb qateen mas-uuliyiinta kala duwanna waa umahad celinayaa ayagaa maanta qayb ka ahaa hawshaan sidoo kale waxaan maalmihii u dambeeyey ama labadii biloodoo hadda u dambeysay ku jirnay ballaarinta iyo dareer ku darista garoonka degmada garbaharey aragtidaas bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadka deegaanka aan u bandhignay gaar ahaan guddiga horumarinta deegaanka ama degmada garbaharey oo aan la kaashaday arrimahaas ayagaa inay haddii isku tashi iyo isxilqaan la sameeyo qof kasta ama deegaan walba dadkiisu markay iyagu isku duubni iyo isku tashi iyo isxilqaan sameeyaanba dadku ama maamul ama dawlad wax u qaban kartaa markii ayagu ay waxqabsi inay aan waxqabsan karaan ay iyagu bilaabaan arrimahaas oo dhan bay dadka deegaanka iyo magaranaysaa bulshada deegaankuba ay ka qayb qaateen oon horey ula wadaagnay labadii bilood oo u dambeysay shaqadii garoonka aan ku jirnay dhammaadkii garo bishii ramadaan ayaan soo afmeernay shaqadii garoonka aan ka wadnay hadday tahay dareer ku darista garoonka dherarkiisa lagu darayay iyo hadday tahay ballaarintiisaba ugu yaraan adugu saddex boqol oo mitir baan ku darnay garoonka wajahadiisu dhanka magaaladana boqol mitir baan uga darnay garoonka oon usoo fakinay oon usoo ballaarinay oon u samaynay oo aan kala mid dhignay garoonkii hore sida u shaqaynaya ama u samaysnaa dhanka kale magaalada qaybteeda aan ahayn oo kaleo dhinaca kale ana waxaan uga darnay labada af ou leeya af dhan magaalada soo xigaa garoonku oo waa meesha laga galo tanna waa dhanka kale iyo waxaa naga xiga dhul magaranaysaa buuro ah oo garoonka hadda aad ugu dhawaan laakiin magaranaysaa wajahadda magaalada way ka saaran tahay meesheeda kale ka saaran ugu dambeyn saddexdii boqol oo mitir waa ku guulaysanay inaan waxaa waaye garoonka ku darno bulshada deegaanka ku mahadsan mas-uuliyiintaas aan soo xusay waa ku mahadsan guddigaasi horumarinta deegaanka ana qayb libaaxlibu ka qaatay hormuud u ahaa markaan talooyinkan iyo tusaalahan la wadaagay oo loo baahan yahay in wax laga qabto dadkii arrintaas ayadaa bulshada iyo deegaankaba gaarsiiya ka mid ahaayeen maamulka degmada sidoo kale cusub ee hadda joogo boqolkiiba boqol aad bay uga qayb qaateen hadday tahay mas-uuliyadeedii iyo hadday tahay baaqeedii iyo hadday tahay talabixinteedii intaba fantastico garoonkii hadda saakay diyaaradii u horeysaa kasoo degtay maalin dhawid baan testi ka qaadnay ama tijaabo diyaarad foker fifty ahaa ka degtay diyaaradii horey deegaanka ugu shaqaynaysay waayadii u dambeysay oo u xirmayay garoonku ama caqabadaha kala duwan ay qabsanayeen diyaaradii ka shaqaynaysay ama kambaniga ka shaqaynayay buu ahaa kambaniga isaga oo hadda maalinkii dhawey testiga ama tijaabada qaaday fly twenty four baana la yidhaahdaa kaargooga ama magaranaysaa raashimada ciidamada atmis iyo wixii kaloo kaargo oo magaalada u baahan tahay bay awal keeni jireen oo si bilo ah ama maalinla ah ama isbuuclay u shaqayn jireen laakiin commercial flightki waxa weeye furitaankiisii question marka ay la saareen wuxuu ahaa in aan garoonka shaqadaas ka qabanno markii aan shaqadii ayada ayd qabanayna dee waa ku dhiisan waayeen oo waa diideen waxaad moodaa inay si kale xoogaa musuq maasuq kale iyo iyadoona maanta ay dhibaato kale iyo caqabad kale garoonka haysanayna geliyeen muddo hadda saddex isbuuc aan iyagii anagu iska daba wareegeynay ugu dambeyn waxaan go-aan ku qaadanay inaan kambanigan cusub ee somair ee saaka inoo yimid inaan garoonkii iyo degmadiiba iyo deegaanka inay u shaqaysa aan go-aan ku qaadanay maamulkii iyo anigaba waayahay maarayo waxaa la isweydiinayaa muddo sanad ku dhowaad garoonku ma uusan shaqaynayn maxay ahaayeen sababaha uu garoonka u xayirnaa
wadaasi waa maadsan tahay su-aashaas waa muhim muddada inta alle garoonku waa shaqaynayay ma shaqaynayn lama dhihi karo laakiin bulshadii iyo shacabkii iyo diyaaradihii commercial flightka ahaa baanan shaqaynaynin oo stancol arrimaha siyaasadeed ee isdiidanaaya uu soo maray deegaanku yacni ku hakaday waxaa jirtay diyaarad charter ah ama singeela loo soo qaatay oo mas-uuliyiin kala duwan markii madaxweyne ku-xigeenku iyo wasiirka arrimaha gudaha ay ku sugnaayeen door oo ka mid ah degmo gobolka ka mid ah baahidii hadda waxaa weeye arrimaha siyaasadeed oo isdiidan iyo caqabadaha oo ay ka jireen gobolku diyaarad charter ah oo ingeel ah oo soo qaaday taliyii cusbaa ee markaa lasoo magacaabay guutada gobolka cusmaan shacabdu warax la yidhaahdo iyo ciidamo s n a oo ciidamada kala duwan oo waxaa weeye hadday bolis tahay iyo hadday military tahayba diyaaradda waday baa inoo timid iyadoo caqabadahaas iyo istaakulka ay diidan yihiin oo niman iska jilcado oo dee magaranaysaa si fallaayaha ciidankii xoogga dalkana ka tirsanaa arrimaha siyaasadeedna ku dhexmiilmay oo qaab jabhadnimo u dhaqmay aduu ay istaakul iyo caqabado ku noqdeen diyaaradda iyo inaysan kasoo degin waayahay mhm, maraya sidaa marka darteed marka diyaaradii ayada ahayd diyaarad ku xigtay wasla ayadaas diyaaradaas ahba maalinkaasi marka garoonkiisi adigu isfahanwe ah ama aynan anagu ka warqabin inta ku soo aaday caqabadahaasi amnina ay jireen baa si uun isfahanwe ah diyaaradii dibkaasi ku gaaray diyaaradii dib weyn oo hadda maanta ay la shaqaysan weydana ma gaarin alxamdulilah sidii wax u dhaceen iyo sida ay wax u gaareen diyaaradana isma lahayn caqabadahaasi marka keliya ma ahayne siyaasad ahaan conflict siyaasadeed oo jiray bay garoonka iyo diyaaradahuba inooga xirmeen maamulka xilligaa jiray iyo systemkii markaa waxaa weeye caqabada ku ahaa nidaamka waayahay maraya waxaad sheegtay in diyaaraddii ugu horreysay ay soo cagadhigatay gegidda diyaaradaha ee garbaharey maxaa xilligan aada u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya waa sidee jadwalka iyo qaabka ay diyaaraduhu u tegi doonaan garbaharey iyo kuwa ka dhoofi doono
waa waa mahadsan tahay fantastico diyaaraduhu marnaba anagu intaan dee idaacadda iyo media soo istaagnay garoonka lagama degi kara ma aanan oran by telephone iyo by media intaba laakiin saakay diyaaraddaasi deegaanka u shaqaynaysa ee aan anagu habna hadda inay deegaankii uga shaqaysa ee si magaranaysa isbuuclaha oo xamar iyo garbahaari toos uga shaqayn doonta oo u madaxeynaya shirkadda diyaaraddaas ee soomaaliyeed waa diyaarad soddon qaada diyaaradda saa ka timid dad soddonana way keentay dad soddonana way qaaday waxaan rabaa dadka ay dhegeysanaya ee maqlaya oo reer jubbaland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba inaan u sheego garoonka inuu furan yahay diyaaradihiina ay horay waxaa waaye wasiiradda ga- wasaaradda ga- gaadiidka iyo doorista hawadu ay horay statement uga soo saartay in garoonka degmada garbaar ay furan yahay baalkii asaga ahaa iyo fariintii ayada ahayd waa fushay waana ku mahadsan yahay wasiirka gaadiidka iyo doorista hawada madax kala duwan iyo mas-uuliyiin kala duwan iyo shacab intaba waa imaan doonaan garbaarey wayna ka soo degi doonaan haddii la yidhaahdo si guud baan u shaacinaya una caddaynaya in garoonkii degmada garbaharey uu shaqaynaya caqabadii garoonka ee dhexdiisa iyo magaranaysaa ka jirtay ee capacity-ga garoonka ama dherarkiisa iyo diyaaraduhu ay ka cabanayeen inaan si is-ilqaana u fulinay oo arrintaas ayada ah ay lagu guulaystay diyaaraduhuna ay si hufan oo daa furan oo amni iyo maamul iyo mas-uuliyad iyo responsibility intabaan anagu u damaanad qaadnay baan saakay ku istaarnay ummadda soomaaliyeed iyo reer jubbaland iyo guud ahaan dalka dadka soomaaliyeed waxaa la sheegayaa xaruntii gobolka degmada garbaaraya in garoonkeedii furan yahay shaqaynaya shaqaynna doono aad baa umahadsan tahay waayahay e, ugu dambeyntii maaraye e, muxuu noqon karaa marka e, dadka doonaya in ay kismaayo ka safraan oo ay tagaan garbaharey jadwalada noocaas oo kale ah ma ka fikirteen
walahi waa qorshe hadda aan ka shaqaynayna waaye diyaaradaha lookalka ah oo ay soo gudbi karaan statka jubbalandna diyaaradda inta kismaayo ka soo kacdo ama dhowle ka soo kacdo toos garbaari uga soo degtaan rabnaa in ay si eh, magaranaysaa ay dhacdo haddii ilaahay ba schedulkeeda iyo programkeedana waan dejin doonaa haddii alle annagoo la xiriiri doona magaalooyinkaas ayagoo soo sheegay haddii diyaaradaha eh, sida magaranaysaa isbuuclaha ah inay uga shaqeeyaan ama bilaha aan rabno oo inay bishii shan jeer lix jeer eh, ka soo degaan garbaharey dadka garbaareyna ay kismaayo u tagaan dadka dhowlay garbaarey u yimaadaan eh, dadka eh, magaranaysaa reer garbaareyna ay dhowlay u tagaan qorshahaasaan ka shaqaynayna insha allah haddii ilaahay